والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبإمكانكم أيها المسلمون أن تجدوا هذه المحاضرة في رحاب مكتبة وتسجيلات النور الإسلامية جهة جيشة والتي رقمها تجهة خمسة اثنين أربعة صفر ثلاثة صفر وإلى إصدار قادم جديد بإذن الله العلي العظيم والآن فمع الشيخ عبد الكريم حسن حوش وصلت لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد mawduuca muxaadarada saa maqlayseen waxay ku saabsan tahay waxaa la yidhahdo aridda diinta oo laga noqdo ama diinta islaamka oo laga baxo iyo asbaabta keensata iyo xukunkeeda ugu horeyn diinta islaamka qofka in lagu hanuuniyaa ou ilaahay waafajiyaa waa nicma waa nicmo aad iyo aad u weyn ilaahayna waxa uu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina nicmada la taam iyo la dhammaystirayna waxaa looga jeeday yacni diinta iyo hanuunka iyo waxyiga ayaa looga jeeday marka maadaama diinta islaamku ay tahay diintii xaqa ahayd waafajinta qofka la waafajiyo lagu hanuuniyaa oo la solonsiiyaa waa nicmo aad iyo aad weyn weyi nicmada waa in lagu shukri noqo oo ilaahay lagu mahadiyo ruuxii ku shukri noqona waxaa laga yaabaa inuu ilaahay u siyaadiyo ilahay waxau uhi lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddaa ilaahay u shukri noqdaan ilahay waxa u yihi waa idin kordhinaya marka hanuunka ilaahay ku hanuuniyey haddaad ku mahad noqdo oo ilaahay ugu shukri noqdo ilahay waa kuu siyaadinaya nicmada ilahay haddaad ka abaalka dartana waciid iyo goodi baa kusoo arooray saas aawadeed shukrigu waxaa la yidhahdaa la shukri naqaa waa qaydun linicmati almawjuuda wa saydun linicmati almafquuda nicmada joogta shukrinaqu dabar buu u yahay nicmada maqanna sabab soo jiidaysa ayuu shukrinaqu u yahay saas aawadeed waa in nicmada islaamka iyo diinta lagu mahadnaqaa oo ilaahay loogu shukrinaqaa qodobka labaad waxa uu ilaahay waajibiyey waxa ugu waajibnimo badan oo ugu weynaansho badan waa tawxiidka waxauu ilaahay xaaraantinimeeyeyna waxa ugu weynaansho badan waa gaalnimada sidaas aawadeed baa nebiyada dhammaantood waxaa lala soo diray tawxiidka iyo digis ay shirkiga ka digayaan ilahay waxa uhi wama arsalna min qablika min rasuulin ila nuuxi ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun rasuul kasta in tawxiidka lala soo diray ayuu ilahay inoo sheegay waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi an laa tacbuduu ila allah id jaaءathum arusulu min bayni aydihim wa min khalfihim an laa tacbuduu ila allah rasuul kastaana wuxuu ku baaqayey tawxiidka ayuu ku baaqayey shirkigana waa ka digayey gaalnimadu maadaama ay tahay dembiga ugu weynaanshaha badan oo nebiguna sala allahu alayhi wasalam uu inoo sheegay dembiga ugu weyn inuu yahay gaalnimadu inay tahay markii la weydiiyey ayu dembi acdamu qaala an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak dembiga ugu weynaanshaha badani waxa weeye waa inaad ilaahay cid kale ku shabahdo ama cid kale la sinto oo aad cid kale la caabuddo waxyaaluhu la gaarka ahaa aad cid kale kala sinto iyadoo uu ilaahay ku abuuray shirkigu wuxuu yahay dembiga ugu weyn shirkigu weliba waa sii kala diran yahay shirkiga taari ee soo dariyey waa kufriga kufru ridda la yidhaahdee waa ka sii wen yahay kufrigii asliga ahaa waa ka sii daran yahay waana ka adag yahay saas aawadeed bay ahlucilmigu waxay yidhahdeen kufru riddati agladu min alkufri alasli gaalnimada diinka noqoshada ahi waa ka adag tahay gaalnimadii soo jireenka ahayd bimacnaa qofku inuu asal ahaan gaal u ahaan jiray oo aanu diinta islaam marnaba soo marin iyo inuu muslim ahaan jiro diinta islaamka uu ka baxay labada waxa daraansho badan isagoo muslim ahaa inuu diinta islaamka ka baxay isaga waxaa la yidhahdaa kaa murtad baa la yidhahdaa waa mid diintii ka noqday oo ka baxay weeyi gaalku inuu soo islaamaa waa min baabi ribx waa macaash iyo dheeraad laakiin muslimkii in islaamnimadiisa la ilaaliyaa waa raasamaalkii oo la dhowraayo weyi sidaas aawadeed diinka noqoshada arrinka la yidhahdo diintii islaamka laga baxa waa ka adkaan waa ka adag tahay oo waa ka daraansho badan tahay inuu qofku asal ahaanba gaal u ahaan jiray oo gaalnimo ku barbaaray sidaas aawadeed murtadka ruuxa la yidhahdo diinta islaamka ka baxay gaalnimadiisu waa ka xun tahay gaalnimada yuhuudda iyo kiristaanka ruuxii muslim ahaan jiray ee islaamnimadii ka baxay ee ka gaaloobay gaalnimadiisu waa ka daran tahay oo waa ka xun tahay gaalnimada yuhuudda iyo gaalnimada kiristaanka waayo gaalnimada yuhuudda iyo gaalnimada kiristaanku waa kufri asliya laakiin tan kale waxa weye waa kufri soo dariyey oo waa kufru ridda taas aawadeed shareecadu aad bay u adkaysay siyaabahay u adkaysayna waxbaynu ka tilmaami doonaa aan ku horeyna ridda maxaa la yidhahdaa tacriifka ridda lagu tacriifinayo ama lagu qeexayo ama lagu sharxaya waxa weeyaan rujuucu lmuslimi can diinihi biqawlin aw ficlin aw ictiqaadin aw shakin ridda waxaa la yidhahdaa qofka muslimka oo diintiisii ka noqda oo diintiisii ka baxa ha kaga baxo odhaah uu yidhi hadaluu afka ka yidhi ha kaga baxo ama ha kaga baxo ficil uu sameeyey fal uu sameeyey ha kaga baxo ama ha kaga baxo wuxuu rumeeyey oo ictiqaadiyey ha kaga baxo ama ha kaga baxo shaki uu shakiyey noocay doontaba ha noqotee waxaa dhammaanteed la yidhahdaa ridda ayaa la yidhahdaa ridda ayaa la yidhahdaa qofka muslimkiina waxaa suurowda sida tacriifkaba ka muuqata inuu odhaah ku gaaloobo eray uu yidhi inuu ku gaaloobo ama ficiluu sameeyey inuu ku gaaloobo ama wuxuu rumeeyey inuu ku gaaloobo ama wuxuu ka shakiyey inuu ku gaaloobo culamada qaarkood waxay kaloo kusii daraan aw tarkin ama tegisuu wax ka tegay inuu ku gaaloobo afartaa hore laakiin aynu sheegnay waa itifaaq oo culamadu waa isla ogol yihiin oo waxa uu qofku diinta kaga noqon kara kaga bixi karaa waxay noqon kartaa odhaah qura aan wax ficili raacin wax ictiqaadina raacin hadal uu yidhi keliyuu ku gaaloobi karaa wuxuuna ku gaaloobi karaa ficiluu sameeyey keliyuu ku gaaloobi karaa aan odhaahina raacin ictiqaadna raacin taas yadaana ahlu sunna waljamaca waa isku waafaqsan yihiin oo wax khilaafi kuma sugna dadka qaar waxay moodayaan waxaa lagu gaaloobayaa inay tahay yani ictiqaad qura sida murji'ada oo kale saasay u qabaan lakin waxaa lagu gaaloobayaa ictiqaad qura ma aha lakin waxaa lagu gaaloobayaa ictiqaad iyo odhaah iyo ficil iyo shaki mid walba waa noqon karta sidaasna waa sida inoo tilmaamaysa adilada kitaabka iyo sunnadu ay inoo tilmaamaysa wey in odhaah keliya lagu gaaloobi karo waxaa u daliila adilo badan oo ay kamid tahay qawluhu tacaala laqad kafara aladina qaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waxaa gaaloobay kuwa yidhi ilaahay waa ciisa ibnu maryam oo ciise oo ina maryamo ahi waa ilaah kuwa sidaa yidhi waa gaaloobeen lama odhan laqad kafara aladiina qaluu wactaqaduu wactaqaduu lama raacin odhahda ay yidhaahdeen biqasdin wamacrifa ay u yidhaahdeen ayaa waxaa laynoogu tilmaamay inay ku gaaloobeen farqi inaynay kala lahayn bay kutusinaysaa waxay u odhanayaan inay caqiide ay caqiidaysan yihin oo rumaysan yihiin tahay inay dhab ka tahay iyo inay dhayal iyo cayaayir ka tahay inayna farqi kala lahayn ayay ku tilmaamaysa waxaa kaloo ilaha yihi laqad kafara aladiina qaluu ina allaha halisu halaatha qaaluu lama odhan qaaluu wactaqaduu marka qawl keliya ama odhaah keliya in lagu gaaloobi karo ayaa aayaddu daliil u tahay waxaa kaloo ka mid a qawluhu tacaala qul abillahi waaayaati warasuulih kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum dheeldheel ay diinta ku dheeldheelayaan ayay sameeyeen markaasuu ilaahay waxa uu sheegay inay taasi gaalnimo tahay oo ay ku gaaloobeen weliba waxay ku cudur daarteen dhab nagamay ahayn ee dheeldheel bay naga ahayd bay yidhahdeen kaftan bay naga ahayd sadcaal baanu ku jirnay sidaas aawadeed maadaama aanu yacni safar ku jirnay waxaanu samaynaynay inaanu waddada ku goynayno oo aanu markaa ku kaftamayno tii waxa weeye cudurdaarkay sidaa ku cudurdaarteen lagama aqbalin qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku dheleelayseen ba la yidhi say u suuragal tahay inay ilaah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa kudhele ku dheleeshaan laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daaranina waa gaalowdeen iimaankiini dabadeed baa gaalowdeen marka waxaa laga qaadanayaa hadallada la odhanayo dheeldheelka loo odhanayo ee diinta wax ka mida lagu dheeldheelayaa inay kufri tahay oo diinta lagaga baxayo marka waxaa lagu gaaloobaa inaynay caqiide keliya ahayn ayaa laga qaadanaya waxyaabaha lagu gaaloobaya wuxuu noqon karaa ficil la sameeyey na waa lagu gaaloobi karaa qofku hadduu ficil sameeyo ou ficilkaasi mukafir yahay waxa weeye waa ku gaaloobi karaa shuruudu takfir hadday dhamaystiran tahay milada waa kaga baxaya waa ku gaaloobaya ficilka mukafirka weliba waxaynu inagu taalacanaynaa aynu arkaynaa waa wixii muuqda caqiidada qalbigiiyo waxa ku jira kama warqabno laakiin waxaynu arkaynaa waxa weeye waa wixii muuqda oo wax la samaynayo ama wax laga tegayo ama wax la odhanayo ku saabsan taas yadaa wey waayo axkaamta adduunyadu waxay ku dhisan tahay daahir waxa muuqday ku dhisan tahay waxa qarsoon ee quluubta ku jira ilahay baa ka warqaba ilahay baana dadka xisaabi doona waxay waajib tahay in la ictiqaadiyo oo diinta daruuro loogu yaqaano qofku hadduu ka shakiyo waa ku gaaloobaya yawma alqiyaama rumayntuu rumaynayay hadduu ka shakiyo waxay noqonaysaa wuxuu diinta kaga baxayo ku gaaloobaya noqonaysaa wakadalik risaalada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam hadduu ka shakiyo waa ku gaaloobaya milladda waa kaga baxaya waayo waxaa saaran ictiqaad jaazima inuu la yimaado oon rumeeyo ayaa saaran mar haddii waxa weeye si go-an oo jaazima oo aan marka waxa weeye labclabaci ku jirin oo u ictiqaadin waayay ee uu shakiyey waxa uu noqonaya kafir marka ayuu noqonaya hadduu muslim ahaan jiraya milada islaamka waa kaga baxaya taas waxay inooga caddaanaysaa inaan waxa marka yani lagu gaaloobaa aynay ku koobnayn oo keliya caqiidada qalbiga ay ka ballaaran tahay waxaana taas ku caddayn kartaa kutub lfiqhi waxaa ku jira baab la yidhaahdo baabu xukmi lmurtad qismiga xuduud la yidhahda lagu soo arooriyaa qaybta xuduudda xukumka markaa ruuxa murtadka la yidhahdo xukunkiisa ayaa baab baa loogu guntaa kutubta fiqiga waxaanay soo arooriyaan umuuro fara badan oo orahya leh oo ficilla leh oo ictiqaadya leh oo ay tilmaamayaan in lagu gaaloobayo qaarkoodna ay badiyaan oo boqol markaa wax yani boqol markaa shay wax ka badan kusoo arooriyaan sida kitaabu liqnaac oo kutubta fiqiga ee ee xanaabilada kamida waxa uu soo arooriyaa ilaa boqol iyo soddon wax oo lagu gaaloobayo milada islaamka laga baxayo yani bacdu ahlicilmi waxa ay yidhaahdeen saaxib liqnaac wuxuu soo arooriyay afar boqol oo nooc ama afar boqol oo wax oo diinta laga baxayo lakin cala kuli xaal taas mala waxay uga jeedeen mubaalago ee taxdiid ugama jeedin saas aawade waan tiriyey waxyaalaha ay kusoo uu kusoo arooriyey saaxib liqnaac kitaabkiisa waxaanan dhaafin waayey boqol iyo toddoba iyo labaatan inkastoo wakti hore ugu dambeysay marka cala kuli xaal taasi waxay tilmaamaysaa boqol iyo soddon wax oo lagu gaaloobayo sheegista la sheegaya waxay tilmaamaysaa umuuraha lagu gaaloobaa inay fara badan tahay saas yadaa bay tilmaamaysa saas yadaa ayay tilmaamaysaa anwaacda riddada haddaynu wax kamida ka tilmaano ama waxyaalaha taqaasiimta sida loo qaybiyo haddaynu wax ka sheegno mar riddada ama diika noqoshada diinta laga baxo waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa yani ridda muqallada wa ridda mujarada riddo la adkeeyey iyo riddo yani laga madhnaysiiyey takliid ziyaado ka ah kufri mujarad ah noocyada qaarkood bay fuqahadu waxay yidhahan waa ridda muqallada waana anwaacda ay isku qabtaan tawbad maleeyahay ruuxaasi mise malaha ridda muqallada yidhahdaan ruuxa zindiiq oo kale ee kufrigiisa qarsan jiray taasoo kale waxay markaa yidhaahdaan riddadiisu waa ridda muqallada waa riddo la adkeeyey saas yadaa bay yidhahdaan qofka gaalnimada ku noqnoqday oo marba intuu soo islaamo haddana dib u gaaloobo haddana soo islaamo haddana dib u gaalooda riddadiisu waa ridda la adkeeyey oo muqallada tawbadiisa ma la aqbalaya mise la aqbali maayana culamadu waa isku khilaafaan oo madaahibta qaar baa waxay yidhaahdeen tawbadiisa axkaamu dunyaha laguma aqbalaayo cind allahi hadduu toobad keeno oo toobaddu ay dhab ka tahay oo shuruuddii toobaddu dhamaystiran tahay ama muqallada ha ahaato mid ala adkeeye ha ahaato ama yaynay ahaane inay cind allahi maqbuul tawbadiisu noqonayso khilaaf kama taagna waa la isla wada ogolyahay laakiin axkaamta adduunya toobadiisa ma la aqbalayaa oo ma laga yeelayaa oo xukunkii riddada ma laga baajinaya mise lagama baajinayo taa khilaaf baa ku jira ay culamaa lmadaahib isku khilaafsan yihiin nooc kale oo riddada ka midna waxa la yidhaha ridda mujarada ayaa la yidhaha noocyada ridda muqallada gelaya waxaa kamid a rasuulka sala allahu alayh wasalam cayda la caayo ayaa kamid a saynu dibba ka sheegi doono mar kale anwaacda riddada waa la qaybiyaa oo waxaa loo qaybiyaa lixdii nooc ama shantii nooc ee kufriga loo qaybin jiray yani kufru takdiib kufru juxuud kufru cinaad ama kufru cinaad waa walistikbaar kufru icraab kufru nifaaq kufru shakin lixda qayboodoo kufrigu u qaybsamo lixdaba riddada waa ka suuragal oo riddadii yani lixda mid walba waa noqon kartaa kufriga la yidhahdo kufru juxuud culamada qaarkood laba qaybood bay gudageliyaano nooca takdiibkana waa gudageliyaan oo waxay yidhahdaan in daahiran wa batinan kor iyo kalba inuu ka beeninayo iyo inuu korkoo keliya ka beeninayo batinka ka rumaysan yahay marka inuu korka keliya ka beeninayo batinka ka rumaysan yahay waa kufru juxuud waana sida adilada loogu isticmaalay fainahum laa yukadibuunaka walakina alaalimiina biaayaati illahi yajxaduun qalbiga kaa beenin maayaan laakiin daalimiintu aayaadka ilahay afkay ka dafirayaan afka ayay ka dafirayaan waa juxuud marka takdiibkii iyo juxuudkiiba aayaddu kala farqisay oo ay kala saartay oo markuu kor iyo kan labadaba ka beeninayo waxaa la yidhahdaa kufru takdiib baa la yidhahdaa waa beenin markuu korkoo keliya ka beeninayo laakiin batinka ka rumaysaynaya kufru juxuud ba la yidhahdaa marka midna waa kufru takdiib midna waa kufru juxuud wajaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulma waculuwa fircawniya markuu ilaahay inoo sheegayo waxa uu yihi wajaxaduu biha waa dafireen oo afkay ka dafireen wastayqanatha anfusahum waxay afka ka dafireen iyada oo nafahoodu ay yaqiinsatay oo si hubaala u rumaysay naftooduna si hubaalay u rumaysay oo baatinkoodi iyo qalbigooda si hubaala ayay markaa u rumeeyeen haddana korka waa ka beeniyeen oo waa ka dafireen kufru takdiibkuna wuxuu noqonayaa waa gaalada aan garanaynin yani diinta xaqa ah iyo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam inuu xaq yahay oo garashawaa aynay garanayn daraaddeed bay diinta u beeniyeen marka beenintoodaasi qalbiga iyo afka mid walba waa ka jirtaa qalbigana waa ka beeninayaan afkana waa ka beeninayaan caamada marka waxa weeye gaalada badankooda kufrigoodu waa kufru takdiib ama ru'asadooda iyo madaxdooda iyo markaa kuwooda yani ay dabagalaan haalibkooda kufrigoodu waa kufru juxuud nooca saddexaad waxaa la yidhahdaa kufru lcinaad walistikbaar kaas waxaa lagu magacaabaa kufru lcinaadi walistikbaar oo cinaadka iyo istikbaarka labadaba laysu raaciyo waxaa kaloo la yidhahdaa kufru cinaad keliyana waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa kufru libaa walistikbaarna waa la yidhahdaa waa madax adayg bay ka tahay waa kufrigii uu ku dhacay ibliis uu ku dhacay oo kale weyi ila ibliisa abaa wastakbara wa kana min alkafiriin kufru liba walistikbaar marka lagu magacaabayo aayaddaa laga qaatay abaa wastakbara markaase halkaa laga soo ishtiqaaqo waxa le waa kufru libaa'i walistikbaar waa kufrigii diidmada iyo isi sarraysiinta ama iskibrinta ku saabsanaa kufrigii noocaas ahaa weyi oo ibliis wuxuu lahaa siday u suuragal tahay inaan u sujuudo ruux laga abuuray dhoobo ma dhici karto marka maadaama ay caynkaa tahay kibir baa ku xambaaray kibirkuna wuxuu gayaysiyey awaamirtii ilaahay inuu iska kibriyo oo kaasan taago dabeedna ganafku ku dhuftay oo waa diiday kufru cinaad markay culammadu yidhaahdaanna waxay uga jeedaan oo noocaasay uga jeedaan ilaaba ilaa waxa weeye shaygii camalfalka lagu camalfali waayo keligii ilaaba ilaa ma noqonayo kufrulcinaad ilaa wax kala raacaan oo ama iskibrimi raacdo ama cadaawad iyo bakda ay raacdo oo shayga la nacaayo oo lala coloobayo ama la waa kii ibliis oo kale kufru icraab waa kufri sababtiisu ay tahay jeesi xaqa laga jeesanaayo jeesi xaqa laga jeesanaya u sababa oo wixii lagu waajibiye inuu ictiqaadiyaba maba ictiqaadinaya waa iskaga jeesanaya mana rumaynayo mana beeninayo damba ka geli maayo sidii aan loo odhan sidii aan loo sheegin saas oo kale ka dhigan waxayna culammadu u misaaliyaan rasuulu llahi moxamed sala allahu alayh wasalam markuu daaif tegey saddex nin baa daaif ka talin jiray oo walaalo ahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam saddexdii nin ayuu wuxuu u bandhigay inay magan geliyaan si uu markaa diinta u faafiyo oo ilaahay hadalkiisa uu gaadhsiiyo dadka laba nin waa u jawaabeen oo waxay waa jawaab diidma ah oo ay beeninayaan ayay ugu jawaabeen kii saddexaad wuxuu la yimi isagu icraab gaalnimadiisu waxay ahayd kufru icraab markuu nebigu la hadlay oo u sheegay ayuu wuxuu ku yidhi waxba ku odhan maayo laba sababood baana waxba ku odhanay haddii aad been sheegayso waad igala liidataaba ruuxaan la hadlo haddaad been sheegayso ay been kaa tahay waxani ruuxa ilaahay ku been abuurtay inaan la hadlaba wuu ka xaqidan yaho waa ka liidaa haddaad run sheegaysana mid aan la hadlo waad ka sarraysaayoo aan hadalba ku celiyo marka mar layba hadalba kugu celin maayo ama run sheeg ama been sheeg a marna waad ka mudan tahay oo waad ka sarraysaa cidan hadalba ku celiyo haddaad tahay markaa mid run sheegaaya inaan hadalba ku celiyo waad ka weyn tahay haddaad been sheegaysana waad ka liidataa oo waad ka hoosaysaa cidaan hadalba ku cesho cidaan markaa laba hadlo kufrigiisu wuxuu ahaa kufru icraaq way iskaga jeesa dambe kama gelin dhegahana waa ka furaysa ma ictiqaadin ma rumaynin mana beenin kufrigaa waxaa la yidhaha kufru icraaq baa la yidhahdaa marka sida waxa weeye asli u noqon karo ayuu wuxuu u noqon karaa riddana waa u noqon karaa oo qofki isagoo diinta islaamka soo galay haddii shay waajib ay ku tahay inuu ictiqaadiyo macluum min addiin bidaruura ah oo cilmigiisi uu soo gaadhay uu iskaga jeesto xaaladdaa wuxuu noqonayaa marka mid ku gaalooba kufrigiisuna waa kufru icraaq nooca shanaad waa kufriga nifaaqa la yidhahdo munaafaqnimada waa in gaalnimo qalbiga lagu qarsado kufri nifaaquna aslina waa noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa kufri caaridana waa noqon karaa kufri riddana waa noqon karaa oo qofki isagoo mu'mina oo markii hore iimaanku dhab ka yahay baa waxaa dhici karta bid dib inuu munaafiq ka noqdo acadana allahu min annifaaqi walkufri kulih marka gaalnimo inuu qalbiga ku qarsado isaguna waa kufrigii nifaaqa nooca markaa shanaad wey wa min annaasi man yaqulu aamana billahi wa bilyawmi alaakhir wama hum bimu'miniin maadaama qalbigii gaalnimo ay ku qabsadeen waxa la mu'miniin ma aha nafyiga iimaanka laga nafyinaya aslu liimaan baa laga nafyinaya asalkii iimaanka laga nafyinaya ee waxa la nafyinaya waajibkiisi iyo kamaalkiisi maaha nooca lixaad waa kufru shak waa kufri shaki ah oo uu qofku shaki ku gaaloobay waxay waajib tahay inuu ictiqaadiyo uu ka shakiyo taasina waxa weye waa nooca shakiga fii quluubihim marad yani shaki iyo nifaaq baa qalbigooda ku jira laga tilmaamay aayaad kalena waxaa laynoogu sheegay inay waxa weye munaafiqiintu shakiyeen aayaad ku sariixana waa laynoogu sheegay wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataraddaduun markaynu si guud anwaacda u tilmaanay waxaynu tilmaamaynaa riddadu ama gaalnimadu siday uxun tahay waxyaalaha khataraha ay sababayso ama umuuraha ay keensanayso wax ka mid aynu tilmaamaynaa gaalnimadu waxay sababaysaa khaasatan kufur ridda gaalnimada la yidhahdaa qofkii dhiiggiisii inuu markaa banaanaado oo qofka muslimkee gaalooba shareecada islaamka waxay tihi hala dilo oo rasuulku sala allahu alayh wasalam waa ki yidhi man badala diinahu faqtuluuh ruuxii diintiisa bedela dila ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka dilitaanka la dilayaa waxay ka mid tahay waxyaalaha gaalnimadii markaa riddadu ay sababayso kufru ridda dhiigka noqoshadu waxyaalaha ay sababaysa ka mid tahay haddii la dilo xataa dhiiggiisu waa hadur oo diye iyo mag iyo waxa weeye qisaas iyo waxba kama laazimaya gaalkii murtadkaha waxay sababaysaa camalkiisu inuu buro oo wuxuu camal wanaagsan la yimi inuu buro ayay sababaysaa hadduu gaalnimadaas ku dhinto aanu ka toobadkeenin waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun ilahay waxau inoo sheegayaa cid kasta oo diintiisa ka laabatay oo ka noqotay oo gaalnimada ku dhimatay camalkiisu adduunyihii aakhiraba inuu buraayo ayuu ilahay inoo sheegay marka shardi waxa u ah inuu gaalnimadaa ku dhinto ayaa shardi u ah buritaanka uu camalku burayo saas aaw aawadeed adilada kale tilmaamaysa in waxa weeye camalka gaalnimada uu ku dhacay keligii inay burinayso waa mutlaq iyo muqayad bay isku noqonaysaa sidaas aawadeed waa la isku xambaaraya waxay noqonaysaa aayaadka kalena in shardigaa lagu xidhayo o la odhanayo hadduu ku dhinto ayaa camalkiisii wada burayaa oo aan waxba ka jiray walaqad uuxiya ilayka waila aladina min qablika lain ashrakta layaxbatana camaluka walatakunana min alkhasiriin aayaddaa lafteedana qariino ama amaareed baa ku jirta kutusinaysa in looga jeedo markuu gaalnimada ku dhinto layaxbatana camaluka walatakunana min alkhasiriin waayo waxaa la isku waafaqsan yahay hadduu gaalnimadii ka toobad keeno oo uu iimaankii ku dhinto inaanu khasaaraynin waa la isku waafaqsan yahay maadaama taa la isku waafaqsan yahayna taasina waxay tahay amaarad kutusinaysa in looga jeedo labada xukunba markuu gaalnimada ku dhinto oo xaaladda uu khasaarayo waa markuu gaalnimada ku dhinto sidaas aawadeed marka camalkiisu burayaana waa marka uu gaalnimada ku dhinto waxaa ka mid a waxyaalaha marka ay sababayso naarta inuu ku waaro taana gaalnimo oo dhan baa ka siman kufridda marka uma gaar aha cidday gaalnimo ku dhimataa naartay abad alaabaad ku waaraysa inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanata wama'waahu annaar waman lilaalimiina min ansaar waa gaal oo dhan baa loo jeeda ahlu janno aakhira waxay yidhahdaan qaluu ina allaha xaramahuma cala alkafiriin marka ruuxii waxa weeye gaalnimada ku dhintay abad alaabaad ayuu naarta ugu waaraya abad alaabaad ayuu naarta ugu waaraya adilo badan oo saas yadaa inoo sheegaysana waa jira waa jirta ilaa ariiqa jahannama khaalidiina fiiha abada marka gaaladu inay naarta abad alaabaad ku waarayso adilada inoo sheegaysa waa badan tahay waxaa ka mid a waxyaalahay gaalnimadu sababayso khaasatan gaalnimadii riddadu guurkii inuu fasakhmo oo qofkii markuu gaaloobo guurkiisu waa fasakhmaya gabarh muslimada inuu sii qabaana uma banaana saas si leeg hadday gabadhii gaalowdana yani waxa weeye iyaduna waa caynka cayn leeg ilahayna waxa uu yidhi walaa tankixu lmushrikaati xata yu'minna wala amatu mu'minatu khayru min mushrikatin walaw acjabatkum wala tunkixu lmushrikiina xata yu'minuu wala cabdun mu'minun khayru min mushrikin walaw acjabakum marka waxa weeye mushrikiinta iyo muslimiintu inayna isguursan karin ba aayaddu tilmaamaysa cumuumka aayadda wax laga reebay waa jiraan oo ninkii muslimka ahaa gabadh ahlu kitaabah ama kiristaana ama yahuudiyada waa guursan karaa cumuumka aayadda taksiis galoo waxbaa laga reebay wixii kale laakiin caamilnimadeeda ay baaqi ku tahay marka waxa weeye ninkii murtadka ahaa qof dumar oo muslimada ma qabi karo culammaduna dhammaantood waa isku waafaqsan yihiin taasi suuragala inay ahay oo aynay banaanayn waxyaalaha gaalnimadu sababaysa waxaa kamid ah inaan waxa weeye lagu tukanin ruuxii ruuxu hadduu gaaloobo in lagu tukadaa ma banaana walaa tusalli cala axadin minhum mata abada walaa taqum cala qabrih yani ruux ka mid a munaafiqiinta oo dhintay ha ku tukanin ba la yidhi marka taas waxa weye sababta aan loogu tukanayna ciladu waa gaalnimada weyi ayaan loogu tukanay waxaa ka mid ah waxyaalaha ay sababayso inaan dembi dhaaf in loo weydiiyo ilahay looga baryaa aynay banaanayn hadduu gaalnimadii ku dhinto ma kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walaw kanuu ulii qurba ilahay waxau inoo sheegaya nebiga sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniintu inay dadka gaalada ilahay dembi dhaaf u weydiiyaan mid u banaan ma aha mid u banaan ma aha taasina waxa weye waa haddii gaalnimadii ay ku dhintaan saas aawadeed qofka markaa murtadka ah ee ilahay iyo rasuulkiisa iyo diinta islaamka caayi jiray ee sidaa lagu ogaa in lagu tukado iyo in ilahay dembi dhaaf loo weydiiyo iyo in xabaalaha muslimiinta lagu aaso yani midnaba ma banaana xataa qofkii yaqaana inuu dadka u qariyo oo waxa weeye markaa janaasadiisi uu soo hordhigo dadka yani oo u qariyo markaysaga mid banaan ma aha waajibku waxay tahay waa inuu sheego ruuxani markaa inuu diinta islaamka iyo ilaah iyo rasuulkiisa inuu caayi jiray saas aawadeed waa inaan lagu tukan waa in waxa weye gud- kudaafadaha iyo godadka markaa kudaafadaha ka qodan waa in lagu ridaa dabeedna markaa ciidda lagu rogaa waxba la mayli maayo lagu tukan maayo xabaalaha muslimiinta la geyn maayo meelaha eyda baktiyadooda lagu aasoo kale isagana lagu aasaya oo si aan dadku marka waxa weye qarmuunkiisa iyo banafkiisa aynay marka ugu dhibaatoon aynay jermis iyo xanuun iyo cudur marka uga qaadin ayuun baa la ysaga qarinaya karaamo iyo sharaf buu leeyahay loo qarin maayo waxyaalaha gaalnimadu sababaysa waxaa kamid ah inaan marka laga weli yeelan oo la necbaado oo lala coloobo yani wax marka muwaalaat la yidhahdo inaan la siinin anwaacu lmuwaalaat oo dhan oo in laga ilaaliyo لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم marka gaalo in la jeclaadaa ma banaana gaaladaasi noocay doonta ha noqoto yuhuud iyo kiristaan ha noqoto gaal aan diinba lahayn ha noqoto aan diinba u abtirsanaynin gaal murtadoo dinta islaamka ka baxay ha noqoto gaalo muslimiinta dhibaataynayso xarbiyin oo la dagaalamaysa ha noqoto gaalo muslimiinta la nabada ha noqoto yani markaa noocnaba in laga weli yeeshaa oo la jeclaadaa ma banaana dhammaantood waxa weye gaalada waa in la nacaa waa in lala coloobaa waa inaan marka waxa weeye wax marka muwaalaata oo xidhiidhina oo bimacnaa waxaweye ka weliyeelada loo gargaarayo oo la adeecayo oo sirta lagu qarsanayo oo naseex laga dhiganayo waa inaan marka waxaweye gaalada laga dhigan waayo gaaladu waa cadowgii ilaahay waana cadowgii muslimiinta calaa kulli xaal umuuro fara badan oo waxyaalaha aynu tusaalaynay ay kamid tahay ayaa markaa gaalnimadii sababaysa sidaas aawoodee arrinka waxaas oo dhan iyo umuuro kale inaan sheegin sababaya in laga taxadiro aad iyo aad la ysaga ilaaliyo dadkana looga digaa waa mid aad iyo aad u habboon weeyaan qofku gaalowga uu gaaloobayo looma shardiyo inuu isagu waxa uu samaynayo uga jeedo iyo waxa uu odhanayo inuu ku gaaloobo inuu uga jeedaa shardi maaha dad fara badan baa waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin adoo doonaya inaad diinta ka baxda mooyaane oo raba waxaad samaynayso u samaynaya diinta inaad uga baxdo adoo sidaa u samaynaya mooye xaalad kale gaaloobi maysid laakin warkaa waxba kama jiraan waa war baatila qasadkuna sidiisaba waa laba qasdi qasad waa shardi oo waxa markaa mukafirkee uu ku gaaloobayo inuu u qasdiyaa oo wuxuu niyeeyey ay tahay waa shardi haddaanu waxaan niyeynin ee halmaan waxaani uga soo baxay ama markaa khasab lagu khasbay uga soo baxay ama waxa weeye markaa uga soo baxay yani marka waxa weeye ta'awul iyo wax lamid a haddaanu waxaan u qasdinin miduu ku gaaloobaya maaha marka qasadka la sheegaya la shardinayaa waxa weeye waa mukafirka waxa lagu gaaloobay in loo qasdiyo ka la shardinaya kaa weyi laakin waxa weeye shardi ma aha inuu uga jeeday inuu ku gaaloobo labadu waa kala duwan yihi midna waa qasdun lilmukafiri midna waa qasdun lian yakfura bihi marka midna shardi bay tahay midna shardi ma aha ta shardiga ahi waxa weeye waa in waxa lagu gaaloobayo uu u qasdiyo oo waxa lagu gaaloobayo haddaanu u qasdinin ee halmaan ama kama ay uga dhacday waxani miduu ku gaaloobayo maaha walaysa calaykum junaaxun fima akhtatum bihi walakin ma tacamadat qulubukum waxa uu ilaahay yidhi waxa ku markaa kamaadaan wax dembiya kuma qabtaan laakin waxa laabihiinu iyo qalbiyadiinu u qasdiyeen oo u bareereen taa weeye waxa markaa laydin qabanaya waxa uu ilaahay yidhi mu'miniinta iyadoo ducada la barayo rabbana la tu'aakhidna in nasina aw akhtana xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey ee xadiisulqudsiga ah qaala allahu qad facaltu ilaahay wuxuu yidhi waa yeelay marka wuxuu qofku ku khata'ay oo aanu qasdi u samaynin ama u odhan wuxuu qofku ku halmaamay ama ku kamacay oo aanu u qasdinin yani mid markaa loo qabanayo ma aha laakin shardi ma aha waxa markaa uu waxaan mukafirka ula imanayaa inuu uga jeedo inuu ku gaaloobaa shardi ma aha waayo gaalo fara badani uma qasdiyaan oo uma jeedaan inay gaaloobaan haddana iyagaan doonaynin inay gaaloobaan ayay haddana gaaloobayaan marka taana saas weeyi shaikh lislaam ibnu taymiyana waxa uu yidhahdaa faman facala aw qaala ma huwa kufrun kafar wain lam yaqsi wain lam yaqsid an yakuna kaafira kii yidhaahda ama sameeya wax gaalnimii waa gaaloobaya yaanu ku talagelinba oo u qasdinin inuu ku gaaloobo yaanu uga jeedinbe id laa yaqsid lkufra axadun ila ma sha allah sababtuna waxay tahay ruux markaa u qasdinaya oo u badrheeraya inuu gaaloobaa oo isagu uga jeeda ficilka uu samaynaya aad ku gaalow bal e marka in fara badani gaalnimaday la imanayaan waxay doonayaan in ilahay ugu dhawaadaan haddana taasi gaalnimo ka baajin mayso marka labadaa qasdi inay iskaga kaa qaldamaan ma aha ahlucilmiguna saas iyadaa bay u kala saareen oo waxbay u kala bayaameen khaasatan marka alcalaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa waxaway mifta kitaabkiisa la yidhahdo iclaam lmuwaqiciin bu aad iyo aad uga bastiya masalada noocaasa oo ugaga hadlaa waxaynu tilmaamaynaa haddaba umuuro inagoo digitaan uga jeeda waxyaalaha lagu gaaloobo waxyaalo kamid ah ayaynu tusaalaynaynaa umuuraha lagu gaalooba waa fara badan yihiin waxaa kamid ah qofku markaa inuu kiristaanoobo waxa weye waa gaalnimo diin baan galay diin baanan markaa u baxay diin baan ka baxay diin kalena waa u baxaynaa qofkii gaalnimo ka baajin mayso waayo diinta keliya markaa ilaahay aqbalaya waa diinta islaamka weyi ina addiina cinda allahi alislaam diinta rabbi agtiisa laga raalidaya laga aqbalaya waa islaamnimada waxa kale u ilahay yidhi waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhasiriin saas aawadeed ka kiristaanka gelaya ka markaa yahuudiyadda gelaya waxa uu yahay markaa waa gaal murtad ah oo diinta islaamka ka baxay yani wax alla waxay u tarayso markaa diin yani asalkeedu samaawi ahaa baan galayna waxay u taraysaa ma jirto marka waxa weeye cala kulli xaal markii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam lasoo diray dabadeed diimihii hore noqonaya markaa gaal buu noqonaya walow haba u nisbo sheegto diimihii hore la soo dejiya ha u nisbo sheegte yani gaal buu noqonaya waayo nebiyada ilahay oo dhan waa in la rumeeyaa nebi nebiyada ilahay ka mid a haddii la beeniyo waxay noqonaysaa gaalnimo ina aladina yakfuruuna billahi warasulihi wayuriiduuna an yufariquu bayna allahi warusulihi wayaquluuna nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkafiruuna xaqa waxaa laynoo sheegay kuwa rususha qaar beeninaya ama nebiyada qaarna rumaynaya nebiyada qaarna beeninaya inay gaalo yihiin gaalo gaalnimadoodu dhab tahay inay yihiin baa laynoo sheegay ulaa'ika hum lkafiruuna xaqa nebi nebiyada ilahay ka mid ah haddii la beeniyo waa gaalnimo mar labaadka haddii waxa weeye nebi maxamed sala allahu alayh wasalam shareecadiisa loo hogaansami waayo o la raaci waayo oo la yidhahdo nebi maxamed risaaladiisa caam ma ahayn ama nebi maxamed aniga layma soo dirin ama dad aan loo soo dirin baa jira haddii la yidhahdo iyaduna waa gaalnimo qul yaa ayuha annaasu ina rasuulu allahi ilaykum jamiica marka dadkao dhan baa loo soo diray nebi maxamed sala allahu alayh wasalam tabaaraka aladi nazla alfurqaana cala cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira dadkao dhan baa loo soo diray nebi maxamed sala allahu alayh wasalam dadkao dhan mabcuud buu ahaa waa loo soo diray jini iyo insi saas aawoodee waatay culamadu yidhahdeen man ictaqada ana axada yasachu lkhuruuj min shariicati muxamedi sala allahu alayh wasalam kama wasica alkhadira alkhuruuju min shariicati muusa faqad kafara ijmaaca ruuxa markaa ictiqaadiye ama rumeeya inuu jiro ruux uga bixi kara shareecada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam siduu u khilaafay nebi khadirba shareecadii nebi muuse ruux marka ay u banaan tahay shareecada nebi maxamed inuu khilaafaa inuu jiro qofka caqiideeyo rumeeya faqad kafara ijmaacan waa gaaloobay waana laysku waafaqsanyay gaalnimadiisa wax khilaaf kuma sugna wax khilaafi haba yaraatee kuma jiro marka khadir hadduu noolaan lahaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ciddi in laga kuma khilaafi kareen waayo nebi maxamed risaaladiisu waa caam laakiin nebi muuse wuxuu u khilaafay nebi muuse khadir looma soo dirin waayo risaaladiisu waxay ahayd khaas waatuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam wa kana anabiyu yubcathu ila qawmin khaasatan wa bucitu ila annaasi caama nebiga nebiyadii hore ka midi wuxuu ahaa qoladiisaa si gaara loogu soo diri jiray laakiin aniga dadkao dhan baa si guud laygu soo diray sidaasaa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam marka risaalada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waxayd caam waxyaalaha kale markaa lagu gaaloobo waxaa ka mid ah in la ictiqaadiyo nebi lasoo diray nebi maxamed dabadi nebi lasoo dirayo dib laga soo saaraya inuu jiro oo aan hore nebi u ahaan jirin caqiidada taa la ictiqaadiye la rumeeyo ama la sheegtaa waa gaalnimo dad fara badan baana mujtamaceedna waxay yani waktiyada qaarkood yidhahdaa ilahay baa isoo diray oo waxay sheegtaan marka risaalo taasina waxa weeye inuu ruuxu sheegto waxyi ama nebinimo oo uu yidhahdo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam dabadii baa laysoo diray ama markaa cid lasoo diraya ayaa jirta ama lasoo diray oo aan hore nebi u ahaan jirin waxaynu ka saaraynaa nebi ciise nebi ciise risaaladiisu waxay ahayd mid ka horraysa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam marka haba soo dego waktiga dambe laakiin maadaama nebinimadiisu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam nebinimadiisa ay ka horeysay dee isaga kuma jiro marka nebiyada waxaa lagu khatimay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ma kana muxamedun aba axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhatama annabiyiin moxamed markaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam in nebiyada lagu khatimay oo nebi ka dambeeya aanu jirin baa markaa ilahay inoo sheegay sidaasaanu rasuulkuna sala allahu alayh wasalam inoo sheegay oo nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa nebiya bacdi nebi iga dambeeya ma jiro oo bimacnaa dib laga soo saaraya marka ruuxa waxa weeye sheegta nebinimo ama cid sheegatay u rumeeya waa gaaloobay oo wuxuu noqday kafir yani waxa weeye gaal ah hadduu sidaa ku dhintana naarta jahanama ku waaraya abad alaabaad dadka nebinimada sheegtayna waxaa ka mid ah nin beryo dhexdaasa soo baxay ama hal qarniyo jarjar wakti laga joogo soo baxay oo ghulaam axmed marza la odhan jiray oo nebinimo sheegtay oo hindi ahaa qadiyaaniyada nimanka la yidhaahdaa axmediya iyagu isku magacaabaane qadiyaaniyada nimanka la yidhaahdaa waxay ictiqaadsan yihiin ghulaam axmed marza inuu nebi yahay ninka hindiga ah ee ghulaam axmed marza la yidhaahdaa inuu nebi yahay bay rumaysan yihiin taasina waa gaalnimo islaamnimo ay sheeganayaan laakiin waxa weeye sheegashaday sheeganayaan islaam kuma islaamayaan afka waxay ka odhanayaan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah haddana waxay qabaan yani oo ay hoosta ka leeyihiin ama ay waktiyada qaarkoodba marka ay yidhaahdaan oo ruuxay ku kalsoonaadaanba u sheegaan wa ashhadu ana ghulaam axmed marza rasuul allah saasay ictiqaadsan yihiin marka sidaas aawoodee caqiidada caynkaasi ay sidaa rumaysteen ee sidaa sheegteen bay ku gaaloobeen oo millada islaamka kaga baxeen dadka qaarkood ay qaldeenna waa jiraan meesha marka ingiriiska ay aada ugu badan yihiin ingiriiskaana sameeyey ingiriiskaan ay u adeegaan waana dad waxa weye loo soo diray oo loo sameeyey si ay diinta islaamka dadka uga saaraan alqadiyaaniya dad soomaaliyeed oo raacayna waa jiraan laakiin tiradooda aad bay u yar tahay marka taasna waxa weeye sidaas yada ah weya waxyaalaha kale lagu gaaloobo waxaa ka mid ah in ilahay cibaadadiisa loo sharig yeelo oo cid kale la wadaajiyo rabbi haddii cid kale lala caabudo waa gaalnimo adilada shirkiga inoo sheegaysaana waa fara badan tahay walaqad uuxiya ilayka waila aladina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka wala takunana min alkhasiriin wax camalkoo dhan wada buriyana gaalnimadaa jirtaan ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru ma duna dalika liman yasha inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'wahu annar wama lilظalimina min ansaar marka waxa weye haddii ilahay cid kale lala caabudo waxay noqonaysaa gaalnimo ayay noqonaysaa cida cid aan ilaahay ahayn haddii la caabudo cibaadadana waxaa ka mida gawraca cid wax loo gawracayo waxaa ka mida salaada loo tukanayo waxaa ka mida nadarka loo nadrayo waxaa ka mida ducada iyo istiqaasada iyo baryada gargaar weydiisadka ayaa ka mid a kullu dalika waxa weye waxay noqonayaan shirki haddii cid kale loo loo leexiyo nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam adducaau huwa alcibaada ducadu iyada ayaa cibaada ah mar hadday cibaado tahayna cid kale haddii loo leexiyo waxay noqonaysaa shirki wa qaala rabukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama dakhiriin ducadu inay cibaado tahay aayaddana waa laynoogu sheegay ducadu inay cibaado tahay aayaddana waa laynoogu sheegay marka sidaas aawoodee dadka awliyada baryaya ama nebiyada baryaya ee awliyada gargaar iyo adeeg weydiisanaya ama jaylaani baryaya ruux mucayana ha baryaan oo gaar ah ama awliyada si guud ha u baryaane waxa weeye waa gaalnimo diinta islaamkana waa ka baxeen oo waa murtadiin waa la isku waafaqsan yahy inay gaalnimo yihiin inay gaaloobeen waa la isku waafaqsan yahay culamada islaamku waa isku waafaqsan yihin adilada sharciguna saas yadaa bay kusoo aroortay waxaa ka mid ah gawraca cid kale loo gawracayo qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu waxaa la isku mid laga dhigay oo la isbarbar dhigay salaadii iyo gawricii sida salaada cid kale aan loogu tukan karin oo ay gaalnimo u tahay haddii cid kale loo tukado ama la yidhahdo ilaah iyo nebi maxamed baan u tukanayaa waa gaalnimo haddii la yahay nebi maxamed baan u tukanaya waa gaalnimo haddii la yahay jailani baan u tukanaya waa gaalnimo haddii la yahay jailani baan wax u qalayaan iyaduna waa saasin le-eg waa gaalnimo ka gawraca ilaahay cid aan ahayn wax loo gawracayaa iyaduna saas yadaa bay u tahay shirkun fi lcibaada cibaadadii ilahay oo shirki lagu samaynayo cid kale lala wadaajinayo saas aawadee awliyada ama xabaalaha waxyaalaha lagu dulqado ee markaa ziyaarada lagu magacaabo ee laga doonayo barakada iyo khayrka iyo nafciga laga doonayo dhibaatada inuu kaa daafaco laga rabo waxay tahay gaalnimo markaa diinta islaamka laga baxayo cidda samaysayna waxa weeye waa gaalo diinta islaamka ka baxday weeyaan waxay gawraceen ee qaleena waa bakti hadday cunaanna bakti ay cuneen waxay ka dhergeen calooshii ka buuxiyeen waa baktiyo lakin bakti maxaa laga sheegaya gaalnimo ka xun baabay la yimaadeen inama lmush- eh, ina eh, inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxarama bacda caamihim hada mushrikiintu inay nijaas yihiin oo qurun yihiin ayuu ilahay inoo sheegay marka cidda xabaalaha awliyada wax ku dulqanaysa ee gargaar weydiisanaysa ee baraka iyo khayr kaga doonaysa waxay ka mid yihiin gaala qurunlayday ka mid yihiin gaala qurunlayda ayay ku jiraan oo diinta islaamka waa ka baxeen waxaa ka mid a waxyaalaha lagu gaaloobo ee diinta islaamka lagaga baxo cayda ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama diinta islaamka la caayo ama malaa'igta la caayo malag malaa'igta ilaahay ka mid a haddii la caayo waa gaalnimo nebi nebiyada ilaahay ka mid a haddii la caayana waa gaalnimo waayo waa dheeldheel lagu dheeldheelayo diinta islaamka niman nebiga sala allahu alayh wasalam la rafiiqay oo inay tab yani markaa ruum la dagaalamaan u raacay oo jumlada saxaabada ka mid ahaa ayaa waxay yidhaahdeen erayo ma ra'ayna mila qura'ina haulaa yargabu butuunan wala akdabu alsunan wala adbanu cinda alliqa waxay yidhaahdeen dadkan markaa inoo yaqaana qur'aanka iyo diinta oo yani nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ka mid yahay wa kadalika saxaabadiisu ay ka mid yihiin maanu arag bay yidhahdeen qaar ka caloola waaweyn oo ka cunto badan qaar ka been badanna maanu arag qaar ka fulaysanna maanu arag bay yidhahdeen hadalkii baa nabiga loo sheegay sala allahu alayh wasalam aayaadkiina waxa weeye waa kusoo degeen calaa kulli xaal waxay dooneen nimankii inay ka cudur daartaan oo waxay yidhaahdeen inama kuna nakuudu wanalcab waan iska dabaalanaynay waxay naga ahayd dhab nagamay ahayd dhab nagamay ahayne kaftan iyo yani waxay naga ahayd yani markaa ciyaar dheeldheel bay naga ahayd ilahay waxa uri qul abillahi waaayaati warasuuli kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rusushiisa ku dheeldheelayseen rasuulkiisa ku dheeldheelayseen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daaranina waa gaalowdeen iimaankiini iyo islaamnimadiini dabadeed baa diintii ka noqoteen oo gaalowdeene ha cudur daaranina marka aayaddu waxay ku cad tahay dheeldheelka diinta wax ka mida lagu dheeldheelaa inay tahay gaalnimo taasayna culamadu ku kulansan yihin wax kale iska daaye shay sunna oo diinta ka mida dheeldheelka lagu dheeldheelaa waxay noqonaysaa gaalnimo sida garhka in lala baxa waa sunne sunne ha ahaatee shayga sunnada ah ee diinta ka mid a dheeleelka lagu dheeleela waa di- dheeleel diintiiba lagu dheeleelay marka ruuxa waxa weeye garhka in lala baxo ku dheeleelaya oo dacaayadaynaya bixitaanka garhka lala baxayo sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam uu dacaayadeynaya sunnihii rasuulku aflagaadaynaya sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam uu dhaleecaynaya dhaleecaynta markaa sunnaha rasuulka sala allahu alayh wasalam la- la dhaleeceeyaana waa dhaleecayn diintii la dhaleeceeyey waa gaalnimo cadayga la cadayanayo maadaama shay sunna uu yahay oo diintu ay sharciyaysay dheeleelka lagu dheleelaa waxay noqonaysaa gaalnimo dumarku inay is asturaan oo cawradooda qariyaan dheeleelka lagu dheleelo ee la dacaayadeeyo waxay noqonaysaa gaalnimo gaalnimoay noqonaysaa shay diinta ka mida in la dacaayadeeyo ama la dhaleeceeyo ama la ceebeeyo ama lagu dheleelo maaha hadday dhacdana waxa weye milladii islaamka waa lagaga baxaya waa lagu gaaloobaya waxaanu qofkaas noqonaya kafir murtada oo diintii islaamka ka baxay buu noqonaya waxaa ka mid a waxyaalaha dadka qaarkood ay ku dheleelaan yani xadka yani ku saabsan gacan goynta oo ay dhaleeceeyaan dadka qaarkood in tuugga gacanta la gooyo ama ay dhaleeceeyaan in waxa weeye ruuxa sinaystay ee guur hore soo maray ee galmo kusoo sameeyey guur saxiixa in dhagax lagu dilo sharciga caynkaasa markaa in lagu dheleelo ayay dadka qaarkood sameeyaan ay yidhahdaan waa badownimo yani xadaaradda iyo reer magaalnimada mid waafaqaysa ma aha wakti gacmo la isgooyo iyo wakti dhagaxyo la isku dilo ma joogno waxyaalaha noocaasina waxa weye waa gaalnimo diinta islaamka waa lagaga baxaya qofka waxa weeye taa ku dhacaana diintii islaamka waa ka baxo murtad buu noqday waa inuu dib usoo islaamaayo waxaa ka toobad keenaa waxaa ka mid a waxyaalaha lagu gaaloobo oo diinta islaamka lagaga baxayo inuu qofku markaa niyeeyo ama goosto qalbigiisu ka go'aansaday inuu wakti dabadeed ridoobo oo diinta ka baxo laakiin kamabuu bixin wuxuu is yidhi sano dabadeed ama labaatan sano dabadeed aad gaalowdi oo diinta aad ka baxday markaa uu niyeeyey lafteedu diinta ka baxay haddaba wuxuu isagu islahaa iminka ha gaaloobin diintaada ku jir laakin bacda cishriin sana labaatan sano dabadeed gaalow oo diinta ka baxa man nawa alkufra fi lma'aali kafara fi lxaal bay ahlu cilmigu yidhahdaan marka wakti dambe inuu gaaloobo qofka niyeeyaa markaa uu niyeeye lafteedu diinta ka baxay wainama likulli imri'in ma nawa qof kastaba wuxuu niyeey uu leeyahay saas aawadeed wuxuu noqonayaa niyada keliya inuu ku gaaloobay oo diinta kaga baxay ayuu noqonaya waxaa ka mid a waxyaalaha lagu gaaloobayo dadka diinta islaamka caayaya ama rasuulka caayaya ama malaa'igta caayaya ama ilaahay caayaya dadka qaarkood ba marka la war maxaad u caayaysaa ilahay ka baq oo iyagii lala hadlo mid kaloo dockayeeda wuxuu yidhaahdaa war maxaa adiga kaa galay diinta halkiisuu caaye iska daa markiisa ha caaye yacni taa uu leeyahay waxa weeye adiga maxaa kaa galay qaybtiisu caaye ama adigu ku caayey ee u doodayo laftiisu waxa uu yahay kafir diintii ka baxay weyi muslim ma aha laftiisu waayo kufrigii buu daafacaya gaalnimadii buu daafacaya mar hadduu gaalnimadii daafacayo isaguna waa ku gaaloobaya isaguna waa ku gaaloobaya waxaa ka mid a waxyaalaha lagu gaaloobaya diinta islaamka lagaga baxayo inuu qofku caqiideeyo oo rumeeyo inay jiraan dad awliye ah oo yaqiin iyo markaa yaqiin badan oo ay hele ha- yani heleen daraaddeed oo yaqiinteedii yaqiintooda iyo iimaankoodu uu weynaaday daraaddood daraaddeed in takaaliifta laga dhaafay oo waajibaadka laga rido oo derajo la gaadho ay tahay derajo fadli iyo kamaal leh awliyada qaarkood gaadhaan oo takaaliifta in laga dhaafo iyaga wax ka xaaraana iyo wax ku- ku waajibi midnaba aynay jirin caqligooduna uu joogo oo waaliyadayna ku dhicin oo caqligoodii baaqi yahay oo mukallafiin ay sidii u ahaayeen dadka amsaashooda iyaga la midka ay mukallafiin yihiin derajada kamaalka ay gaadheen iyo yaqiinta ay heleen daraaddeed in takaaliifta lagaga dhaafo caqiidada taa la caqiideeyo la rumeeyo waa gaalimo diinta islaamka waa laga baxaya inay jiraan dad noocaasi walow ha yidhahda anu kama midigi laakiin way jiraan sheekh fulan iyo sheekh callaan baa ka mid a ama umaba garanayo cidda ka mid a laakiin way jiraan oo waan rumaysnay inay jiraan diintii islaamka waa laga baxaya waayo ruux caqligiisi joogo ruux markaa yacni caaqil oo caqligiisi joogo oo baaliq oo qaangaad ah takaaliifta sharcigu kama dhacaan wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin baa ilahay yidhi nabi maxamed sala allahu alayh wasalam ilahay wuxuu ku yidhi rabbigaa caabud ilaa yaqiintu ay ku imanayso yaqiintana siday u fasireen ma aho loogama jeedo iimaan xoog badane waxaa laga tilmaamaya ilaa geeridu ku imanayso dhabtii baa la yidhi dhabtii ilaa dhabtu ku imanayso tii dhabta ahayd waa geeridaa loo jeeda waayo geeridu waa yaqiin xataa ataana alyaqiin waxaa looga jeedaa geerida nebigu sala allahu alayh wasalam waa ka yidhi cuhmaan bnu madcuun markuu sheegayey xadiiska bukhaariga ama huwa faqad jaa'ahu alyaqiinu min rabbih wa inii la arju lahu lkhayr cuhmaan bnu madcuun miyaa isaga yaqiintii baa u timi oo xagga rabbigii uga timi yaqiinta u timina waxaa looga jeedaa geeridii dhabtii baa u timi ba marka takaaliiftu ruux waxa weeye baaliqa oo qaangaad ah oo caqli leh oo takaaliifta sharcigu ka dhacayaan ma jiro ee waxa waajib ku ah marka inay ilaahay caabudaan ayaa waajib ku ah shareecada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ciddi in la-eg kuma khilaafi karaan ciddi in la-eg shareecada nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam kuma khilaafi karaan saas aawadeed sheekh cabdillah qaadir aljayani waxaa laga soo naqliyaa inuu arkay waxaa la yidhaahdaa wuxuu arkay nuur fara badan oo arladaba nuuriyey oo iftiimiyey wuxuu kaloo arkay wax carshi u eg oo xaggaa sare ka muuqda wuxuuna maqlay cod cidda odhanaysa aanu arkayn markaasuu yihi cabdulqaadirow takaaliiftii waa kaa dhaafo wixii aan cidda kale ka xaaraantinimeeyey adiga xalaal baan kaaga dhigay wax kaa xaaraani ma jiraan ilaahay baan ahay wixii kugu waajibka ahaaye na waa kaa dhaafay waajibaadkii waa kaa riday wixii cidda kale ka xaaraan ahaana adiga xalaal baan kaaga dhigay ilaahay baanan ahay hadalkaasuu maqlay cabdulqaadir waxa uu yihi anta allahu aladi laa ilaha ila huwa ma waxaad tahay ilaaha mid yani markaa mid xaq lagu caabudaa aanu jirin isaga mooyaane markaasu wuxuu odhan kari waayey ana allahu aladi laa ilaha ila huwa waa aamusay markaasuu iksa caduw allah cadowgii ilaahayow hoog buu yidhi markaasaa nuurkii dam yidhi carshigiina la waayey wuxuu gartay ruuxan i- la hadlaya inuu shaytaan yahay shaytaankuna dadka siyaalo badan buu u lumiyaa shaytaankii baa la hadlaya wuxuu yidhi cabdilqaadirow maanta waxaad igaga badbaaday aqoonta diinta u leedahaad igaga badbaaday toddobaatan derajadaadaa gaadhay baan halkaa ka soo riday toddobaatan derajadaadaa gaadhay baan halkaa ka soo riday cilmigaa diinta u leedahay baanad igaga badbaaday buuhi maanta cabdulqaadir waxaa la weydiiyey maxaad ku garatay inuu shaytaan yahay waxaan ku gartay buu yidhi markaan ogaa shareecada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam sharci ka dambeeya oo soo degaya inaan u jirin lana nasakhaynin markaan sidaa ogaa uuna igu yidhi wixii kugu waajibkaana waa kaa dhaafay wixii kaa xaaraanta ahana waa ku xalaaleeyey macnaheedu waxa weeye shareecadii nebi maxamed adiga kugu waajib ma aha xukum ka dambeeyaan soo rogay weyi dee shareecada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam sharci nasakhaya inaan u jirinna waan ogaa saasaan ku gartay inuu shaydaan yahay haddaba shaydaankii sidaas oo kale sameeyey sidaas sameeyey ee cabdulqaadir markaa yani markaa degi kari waayey dad fara badan buu siyaasadii oo kale ku dagay oo arrinku waxa weeye cabdulqaadir u bandhigay mid lamida uu bandhigay oo dabeedna run mooday aqoon laawayaal xoogaa cibaada alla yimi oo dabeedna marka waxa shaydaanka intuu indhasarcaad udhigay dabeedna uu la hadlay dabeedna markaasay yidhaahdeen waxa weeye takaaliiftii waa layga dhaafay oo yaqiintii baan gaadhay sidaas aawadeed baa kutubta qaar waxaa ku qoran oo ragga qaar laga sheegaya in la leeyahay derajadiisa waxaa kamid ah iyo fadaaishiisa soddon sano meel uu ku tukanayo lama arag oo goormaa taari salaada in laga tagaa oo taarik salaad la noqdaa fadli iyo deraje ay noqota soddon sano meel uu ku tukanayo lama arag baa layi marka waxa weeye waxyaalaha noocaasina sidaas iyadaa bay tahay waxyaalaha diinta islaamka lagaga baxo ee lagu gaaloobo waxaa kamid a in waxa weeye aayaadka qur'aanka wax kamida in la beeniyo hal aayad haddii la beeniyana waxay ka dhigan tahay in qur'aankii oo dhan la wada beeniyey waata selafka qaarkood ay yidhaahdeen iyo saxaabada qaarkood man man kafara bixarfin minhu faqad kafara bihi ajmac xaraf qur'aanka kamida ruuxa ka gaalooba qur'aanka oo dhan waa ka gaaloobay yani wuxuu ka dhigan yahay inuu qur'aankii wada beeniyey hadduu xaraf kamida qur'aanka beeniyo marka waxyaalaha uu qur'aanku inoo sheegay wax kamida in la beeniyaa waxay noqonaysaa gaalnimo saas yadaa bay noqonaysa waa in qur'aanka dhammaantii la wada rumeeyaa rususha dhammaantood waa in la wada rumeeyaa arkaanul iimaanka dhammaan waa in la wada rumeeya arkaanul iimaanka dhammaantood waa in la wada rumeeya waxaa kamid ah waxyaalaha diinta islaamka laga bixe lagu gaaloobo in la ictiqaadiyo cibaadada cid ilaahay loo sii mari mariyo oo loogu dhawaadaa inay jirto oo sharci ihi oo waasito iyo wasta in cibaadada la geliyo oo la caqiideeyo oo la rumeeyo cid la sii mariya cibaadada inay jirto oo ilaahay loogu sii dhawaadaa taasina waxay kamid tahay gaalnimada man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita yadcuuhum wayas'aluhum ashafaacata wayatawakkalu calayhim faqad kafara ijmaaca culamadu waxay yidhaahdeen ruuxa markaa caqiideeyo oo rumeeya inay ilaahay iyo isaga udhaxayso inay qaar waasidii udhexeeyaan oo wasta ahaan lasii maraa sida boqorada iyo madaxweyneyaasha marka lagu socdo madax lasii mara ayaa jirta qaar sidaasoo kale loo sii maro oo cibaadada lasii mariyaa oo baryada lasii mariyaa oo rabbi loogu dhawaadaa inay jiraan cidda caqiidaysoo rumaysa ciddaasay weydiisanayaan oo baryayaan oo shafaacada weydiisanayaan oo tala saaranayaan ruuxaasi waa gaaloobay diinta islaamkana waa ka baxay waana laysku waafaqsany inuu gaal yahay waa ijmaac kutub badan baana qoraysaa ijmaacana sheekh taqiyadiin baa soo raray culamo badan oo kale oo kasii rarayna waa jiraan oo waxa weeye iqnaaca iyo insaafka iyo ma iyo iyo waxa weeye muntaha aliiraadaadka iyo insaafka iyo furuuc kutubta fiqiga ee muctamadka ah ee madhab alxambaliya marka ay iti yani ictimaado dhammaantood waa ku taalla hadalkaas waana ka raali noqdeen bale saaxibuliqnaac wuxuu kusii daray wahada ka ficli caabidi alasnaam taasina waxay la mid tahay kuwii asnaamta caabudaayay shaqadoodii oo kalay la mid tahay maa nacbudhum ila liyuqaribuna ila allahi zulfa ay yidhaahdeen uma caabudayno inay ilaahay noo dhoweeyaan dhowaansho mooyaane wax kale uma caabudayno waxaan u caabudayna waxaan uga jeednaa inay ilaahay noo dhoweeyaan saasaan uga dan leena sidaas ayaan uga jeedna waxyaalaha lagu gaaloobee diinta islaamka laga baxo waxaa kamid ah in waxa weeye ilahay khalqigiisa in lagu shabaho oo la yidhaha sifaatka ilahay waxay la mid yihiin sifaatka khalqiga oo gacmo gacmaha khalqiga la miduu leeyahay gacmo gacmaha iyaga la miduu leeyahay in la yidhahdaa waa gaalnimo weji wejiga iyaga la miduu leeyahay in la yidhahdaa waa gaalnimo man shabaha allaha bikhalqihi kafar ruuxa ilahay khalqigiisa ku shabaha waa gaaloobay culamada ahlu sunna waljamaca saasay isku waafaqsan yihin waayo waa beenin la beeninayo aayaadkii qur'aanka laysa kamilihi shayun wa huwa samiicu lbasiir wa huwa asamiicu lbasiir saas yadaa weeyaan waxaa kamid ah waxyaalaha gaalnimada sifaatka ilaahay in la dafiro oo inkaar lagu sameeya waa kufri akbar waa gaalnimo sifa sifooyinka nuqsaanta in ilaahay loo nisbeeyaana iyaduna waa gaalnimo marka calaa kulli xaal baabkan ku saabsan yani waxyaalaha lagu gaaloobo umuuro aada u fara badan baa lagu gaaloobaa laakin waxaynu uga jeednaa waxyaalaha aynu tilmaamayno tusaaleyn baynu marka uga jeednaa gaalnimadana waxa weye qofku hadduu ku dhaco waxa waa inuu ka toobad keenaayo kasoo noqdaa in yantahuu yukfar lahum ma qad salaf hadday ka reebtoonaadaan wixii hormaray waxa weeye waa loo dhaafaya yukfar lahum ma qad salaf taas yadaa weeyaan waxa uu ku islaamayaana wuxuu noqonayaa hadduu markaa yani kufrigu hadduu riddo yahay oo gaalnimo yahay uu diintii ka noqday wuxuu ku gaaloobay inuu ka toobad keeno wuxuu ku gaaloobay inuu ka toobad keeno ayaa islaamnimadiisu noqonaysa ee hadduu wuxuu ku gaaloobay aanu ka toobad keenin yani waxa weeye ma- kuma islaamayo masalan tusaale ahaan wuxuu ku gaaloobay ninka la yidhaha gulaam axmed marza inuu nebi yahay taasuu ku gaaloobay masalan tusaale ahaan ilaa uu yidhaahdo gulaam axmed marza nebi ma aha ilaa uu yidhaahdo oo intuu ashahaato marka uu yidhahdo gulaam axmed marzana nebi ma aha ilaa uu yidhaahdo ma islaamayo marka haddaad aragto isagoo tukanaya ama ashahaadanaya ama ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ana maxamedan rasulullah ku celcelinaya kuma islaamayo ilaa uu ka toobad keeno wuxuu ku gaaloobay wuxuu ku gaaloobay hadday tahay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam risaaladiisu caam ma aha oo uu yidhahdo nebi maxamed carab baa loo soo diray ee innaga laynooma soo dirin hadduu yidhaahdo waa gaalo diinta islaamka waa kaa baxay ilaa uu yidhaahdo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam dadkoo dhan baa loo soo diray ilaa uu yidhahdo muslim noqon maayo waa inuu yidhahdo ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ana muxammadan rasuulu llah ila alkhalqi jamiican ama ila annaasi ajmaciin dadkoo dhan baa loo soo diray nebi maxamed sala allahu alay wasalam carab iyo cajam ilaa uu sidaa yidhahdo muslim noqon maayo kumanaan goor hadduu ku celiyo laa ilaha ila allahu ama ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah waxba u tari mayso gaalnimadiina ka baajin mayso waxaana u daliila asxaabtii rasuulku sala allahu alayhi wasalam nimankii murtadiinta ee gaaloobay way la dagaalameen nimankaa murtadiinta ee gaaloobay ee yidhi waxa weeye musaylama waa nebi iyo wax lamida markaa erayada noocaasa ku dhawaaqay ee ku hadlay way ashhaadan jireen waxay odhan jireen ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah bal ee musaylama laftiisa ashhaadan jiray oo musaylama oo kii nebinimada sheegtay ahi wuxuu odhan jiray ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah maxamed ow adna rasuul baa tahay anna rasuul baan ahay waa kii ugu ergeeyey nebiga sala allahu alayh wasalam ee sidaa ku yidhi marka waxa weeye haddii yani ashahaada keliya lagu islaamayo muslim lagu noqonayo dee saxaabadu lamay dagaalanteen cid ashahaadanayso ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah leh laakin maadaama ay ku gaaloobeen shay waxa weeye caqiide ah oo ay yidhaahdeen waxa weeye nimankaa murtadiinta ahi musaylama waa nebi ay yidhaahdeen ilaa ay markaa nebinimada musaylama ay beeniyaan oo ay yidhahdaan musaylama nebi ma aha ilaa ay yidhahdaan ma islaamayaan waana siday saxaabadu markaysaga ula dhaqmeen markii dambe xataa waxa weeye ay toobad keenayeen nimankii waxyaalaha ay ku shartiyeen saxaabadii waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen watashhaduuna ana qatlana fi ljana wa qatlaakum fi nnar waa inaad ka markhaati kacdaan kuwa annaga markaa na nalaga dilay aa naga disheen inay jannada gelayaan yani min xaysu ljumla kuwa idinka la idinka dilayna inay naarta gelayaan yani may daynin saxaabadii oo dilkii ay dilayeen nimankaasi ay leynayeen faraha kamay qaadin ilaa ay ka markhaati kaceen oo yidhahdeen kuwii nalaga dilay naartay gelayaan waa ahlu naar marka taa waxaa laga daliishanayaa ciddii waxa weeye wax ku gaalowda waxay ku gaalowday inay ka toobad keento islaamnimadiisu inay ku xidhan tahay saas aawadeed qofka ilaah iyo rasuulkiisa caayay ilaa waxa weeye uu ka beri noqdo cayda ilaah iyo rasuulkiisa la caayayo uu ka tabarru'o oo u yidhahdo waa ka toobad keenaya beri baanan ka ahay yani oo waxa weeye arrinkaa uu ka tabarru'o yani ma islaamayo qof ilaah iyo rasuulkiisa caay caayi jiray baa la ogaa dabeedna waxaad aragtay isagoo ashahaadanaya dee ilaa aad ka beri noqoto waxa weeye gaalnimadii aad la timi oo aad ka toobad keento ashahaada keliya ashhadu an laa ilaha illa allahu aad leedahay waxba kuu tari mayso gaalnimadiina kaa baajin mayso marka taana saas yadaa ayay markaa tahay loo soo hiiliyo waxay noqonaysaa wax millada islaamka lagaga baxayo waana tawalli yani kufri ah oo lagu gaaloobayo man yatawallahum minkum fa inahu minhum haddii markaa tawalli ama weliyeelad laga weliyeelanayo dhammaystiran oo kaamila haddii la siiyana iyadana waa gaalnimo wakadalik haddii waxa weeye gaalada la jeclaado oo diintooda iyo kufrigooda daraaddeed loo jeclaadana iyadana waa gaalnimo waxaa kaloo soo gelaya haddii waxa weeye wax gaalnimo ah lagu waafaqo ama yani kufrigoodii la la la waafaqo oo la ogolaado ama lagu raaco wax gaalnimo ah iyadana waxa weeye waa gaalnimo umuuraha dhammaantood waxay gudagelayaan muwaalaadkii kufriga ahayd ayay gudagelayaan muwaalaadka noocii gaalnimada ahayd ee diinta lagaga baxayay ayay umuurahaas oo dhan ay ka mid yihiin umuuraha kale lagu gaaloobayo waxaa ka mid a millada islaamka laga baxayo shay shareecadu ay xaaraantinimaysay oo xaaraannimadeedu ay qatci tahay in xalaal laga dhigo o la yidhaha waa xalaal oo le sinadu waa xalaal ama waxa weeye sinadu haddii waxa weeye labada ruux ay yani iyagu yani ogolaansho ay ku dhacdo oo ay isla ogol yihiin yani xalaal weeye oo waa banaan tahay ama waa jaa-is taasina waxay tahay xaaraantii qaciga ahayd oo la xalaalaynayo xalaal qaطci ah haddii la xaaraantinimeeyona iyadana waa la mid ilahay waxa uhi inama anasiu ziyaadaة fi lkufri yudallu bihi aladina kafaruu yuxilunahu caama wa yuxarimunahu caama yani waxaa markaa nasiiga la yidhahdaa bishii xurmada lahayd in xurmadii laga qaado bilaan xurmo lahayna xurmadii la siiyo ilahay wuxuu ku magacaabay inay tahay ziyaadaة fi lkufri gaalnimo la kororsanayo inay tahay buu ilahay ku magacaabay haddii lagu ateeco cid markaa xaaraan xalaalaysay masalan oo kale haddii la yidhaahdo khamrigu waa xalaal ama zinadu waa xalaal ama anaa ku baneeyey ou yidhahdo ha sax weeye yani marka waxa weye xaakim hebel ama boqor hebel ama shiikh hebel ayaa ii xalaaleeyey oo ii baneeyey oo dembi kuma qabo iyadana waxay noqonaysaa gaalnimo ittakhaduu axbaarahum waruhbanahum arbaaban min duni illahi walmasixa bna maryam ilahay wuxuu kaloo yihi wain atactumuuhum inakum lamushrikuun xaaraantii la xalaaleynaya haddii cid lagu ateeco waxay noqonaysaa shirki oo gaalnimo ayay noqonaysaa aayaddaasina waxay kusoo degtay nimankii gaalada ahaaba waxay yidhaahdeen wixii ilaahay dilo wixii ilaahay dilay bimacnaa baktiyay ujeedaan siduu xala xaaraan u noqday idinku waxaad disheenna xalaal u noqday bimacnaa waxay tilmaamayaan waxa idinku disheen maadaama ay xalaal tahay waxa ilaahay dilay bimacnaa baktiyay inuu xalaal noqdaana waa ka mudnaansha badan tahay ama waa ka haboonaansha badan tahay markaasuu ilahay wuxuu ihi ina ashayaaطiina layuxuuna ila awliyaa'ihim wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun ina shayaaiina waina shayaaiina waina ashayaaiina layuxuuna ila awliyaa'ihim liyujaadilukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun yani shayaaiintu waina ashayaaiina layuuxuuna ila awliyaa'ihim waxay u waxyoonayaan oo xanshaanshaq wax ugu sheegayaan asxaabtooda iyo awliyadooda iyo saaxiibadooda waxaynay ugu sheegayaan sidaasoo ugu xanshaanshaqayaan ama ugu waxyoonayaan liyujaadilukum si ay idinla doodaan wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun haddaa ateecdaanna oo aad ku raacdaan xaaraanta ay xalaaleeyeen baktiga ay xalaasha ka dhigeen haddaad ku ateecdaan inakum lamushrikuun idinku waxaad tihiin qaar mushrikiina oo ilahay u shariig yeelay marka inan waxaa laga qaadanayaa xaaraantii la xalaaleeyey xalaasha la xaaraantinimeeyeyna waa lamide waa shirki taacada cid lagu ateeco oo taaca fi lictiqaad ah oo la yidhaahdo waxa weeye markaa rumayntii xalaal laga dhiganayey ee bimacnaa la caqiideynaya inay xalaal tahay taa haddii lagu ateeco xaaraantii xalaal yani dhigitaanka laga dhigay haddii taa la caqiideeyo lagu raaco inay shirki tahay oo gaalnimo tahay baa ilahay aayadda inagu sheegay waxaa kaloo kamid a umuuraha marka lagu gaaloobayo milada islaamka laga baxayo in waxa weeye la yidhahdo shareecadu waktigan munaasibu ma aha ama xukunka shareecada wax kamida in la dafiro ama la yidhaahdo waxa weeye shareecada haddii la isku xukumo iyo haddii waxa weeye qaanuun kale iyo markaa xeer kale haddii la isku xukumo mid waliba waa banaan tahay ama la yidhahdo waa siman tahay ama shareeca isku xukun ama markaa wax kale isku xukun yani waxba isma yani marka waa isku mid almuhim waxa weye waa in la cadaalad sameeyo laakin waxa weeye shareeca isku xukun iyo waxa weeye wax kale isku xukun oo dadku ay samaysteen yani farqi ma kala laha ee waa simantoo waa isku mid ama la yidhahdo shareecada mudan in la isku xukumo oo fadli badan laakin qaanuunka in la isku xukumaana waa banaan tahay qawaaniinta shareecada khilaafsan iyo xeerarka shareecada khilaafsan in la isku xukumaana iyaduna waa banaan tahay ama la yidhahdo shareecadani waktiga uma munaasib aha umuuraha dhammaantood iyaduna waa kufri akbar waa wax milada islaamka lagaga baxayo waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaika hum lkafiruun ayuu ilahay yidhi waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaika hum lظalimuun iyo aayaadka lamidka marka waxa weye cala kulli xaal taana culimadu waxay isku waafaqsay inay gaalnimo marka ay tahay umuuraha aynu sheegnay kufri akbara inay tahay oo gaalnimadii weynay tahay baa la isku waafaqsanya oan wax khilaafi culamada dhexdooda aanu ku jirin suwarka aynu sheegnay inay kufri akbara tahay yani wax khilaafi culamada dhexdooda kuma jiro ee dhammaan waa isla ogolay arrinka kale aan ugu ugu dambaysinaya waxay tahay aan ku gebagabaynaya waxyaalaha lagu gaaloobaya milada islaamka lagaga baxaya waxaa kamid a in la yidhaahdo yani yuhuudda iyo kiristaanka yani hadda jiraa gaalo ma aha ciddii gaalaysiin weyda yuhuudda iyo kiristaanka ama cidda ilaahay cayda ama rasuulkiisa cayda ama waxa weeye yani ictiqaadsan nebiye la soo saaray inay jiraan nebi maxamed dabadiis sala allahu alayh wasalam sida qaadiyaaniyada kuwaas ciddii gaalaysiin weydaa laftoodu waxay tahay markaa gaalnimo waa ku gaaloobeen man lam yukafir ilmushrikiina aw shakka fi kufrihim aw saxaxa madhabahum faqad kafar waxyaalaha lagu gaaloobaya waxaa ka mid a in gaaladii gaalnimadoodu qaciga ahayd in la gaalaysiin waayaa iyada lafteedu waxa weye waa gaalnimo oo milada islaamka waa laga baxaya sidaas iyada ah taasna wey waayo waxaa ka dhalanaya beenin la beeninayo aayaadkii qur-aanka iyo axaadiistii nabawiga yahuudiya kiristaan dee waxa weye aayaadka qur-aanka inoo sheegay inay gaaloobeen haddii la gaalaysiin waayo macnaheedu waxay tahay aayaadkii baa la beeniyey sidaas yadaa baa ka dhalanaysa sidaas yadaa ayaa ka dhalanaysa lam yakun aladina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina fi naari jahannam marka waxa weeye lam yakun aladina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina munfakina xata taatiyahum lbayina waxaa lainoo sheegay inay gaaloobeen baa lainoo sheegay itakaduu axbaarahum warubanahum arbaaban min duni illahi walmasixa bna maryam aayaadka lainagu sheegaya kufriga yuhuudda iyo kiristaanku waa fara badan yihiin laqad kafara aladina qaluu ina allaha huwa almasixu bnu maryam marka waxa weye yuhuudda iyo kiristaanka aayaadka inoo sheegaya gaalnimadoodu waa badan yihiin qatilu aladina laa yu'minuuna billahi wala bilyawmi alakhir wala yuxarimuuna ma xarama allah warasuluh wala yadinuuna diin alxaqi min aladina uutuu lkitaaba xata yuctuu ljizyata can yadin wahum saakiruun haddii la gaalaysiin waayo oo la yidhahdo waxa weeye waa marka waxa weeye dad marka ahludiina inay jannada galaanna waa laga yaabaa ama jannaday gelayaan ama waa badbaadayaan ama diin bay haystaan ama walaalaynu nahay oo isku diin baynu markaa nahay dhammaanteed diin samada laga soo dejiya in wada nisbo sheeganaynaa yani waxa weeye waxba markaa kuma kala duwana tii la haystaaba waa tii kale taasu lafteedu waxa weeye waa gaalnimo sidaas yadaa ayay marka u tahay marka qadarkaasaan kusoo gooyey aan marka umuurihii aan tilmaamayey asbaabta marka lagu gaaloobayo ka mid ah acadana allahu min alkufri jamiica wallahu aclam